hadda waxay maraysaa meesha meel badaas la yiraahdo bada carbeed oo dhinaca suuqa daraxiga ay hadda baashu taagan tahay oo joogtaa halkaas ayayna kasii ambaqaadaysaa waa sii soconaysaa jasiirada suuqadaray maraysaa oo weliba dusha sare iyo iyada iyo way maraysaa qeybta koowaad oo meesha soomaaliya madaxa raaskaas raas caseyr la yidhaahdo oo gobolka gaardafui qeyb ka midabay baa laga yaabaa inay kusoo fulacdo laakiin waxay u gudbaysaa u socotaa waa yeman iyo meesha la yidhaho cumaan ilaa goormaa la sheegaya inay hadda ay soo gaari karto qiyaastii soomaaliya innaga waxa weeye sabtida iyo axadda ayay innaga dabaysha inagu soo celinaysaa fullac bay inagu soo celinaysaa markay yamanta fuusho oo ay yamanta aada u fuusho oo maaragtay suqadare iyo markaa ka gudbayso halkaa ayay fullac inagaga soo celinaysaa dhinaca mukalid fullacaasuna wuxuu saaran yahay xeebtaas badda cas in yaroo hindiyaana waa ku jirtaa oo kasoo laaban raasiga xagga uga soo laaban waqooyi ee koonfurta ma roobab miyaa la socda mise waa un dabeelo keliya maya waa roob iyo dabayl iswato weeye innaga waxaanaya waxa weeye daawad iyo dabaylo bay keenaysaa meelaha u dhow cabdulaahi dhinaca hadda puntland xeebaha deegaanada ay kusoo wajahan tahay si gaara xaggee lagu sheegay waa gobolka gardafuud wey iyo in kamida gobolka bari saamaynta ay keeni karto ama ay dabeelahan roobabkan dabeelaha watay hadda la saadaalinayo ay ku keeni karto dadka iyo deegaanka maxay yihiin waxay keenaysaa oo kamid ah ko horta marka wixii safar ah oo inaga waad ogtaa dariiqaas suqadara iyo halkaas baa wax noo soo maraan oo waxay soo mar inagu soo socdaan raasigaasi kasoo laabtaan waxay sii socdaan raasiga ka laabtaan oo dhinaca wadamada carabta oo fog aynu la leenahay kuwaas oo dhan waxa weeye waan uga dignayo waxaanu la hadalay maamulka gobolkaan la hadalay inaa laga joojiyo kuwa soo kici lahaana inay sugaan ilaa isniinta soo socota kuwii bixi lahaana inay sugaan isniinta soo socota sidaa darteed khatarta maaragtay waxay fadhido ugu xoog weyn hadda laga baqayo waxa weeye hantida doonyaha saaran oo ama inagu soo socoto ama inaga bixi lahayd inay burburiso intay baddaa ku hesho ayaa laga baqayaa waxaa kaloo khatarta ay ku haysaa waxaway dadka kaluumaysataa oo xeebahaas raasiga ka kaluumaysta iyagana khatar baa looga baqaaya ama dhankan badda casoo xagga boosaaso usoo laaban ilaa qandala ilaa meelahaas oo xeebtaasa marka iyagana dadka kale oo iyaguna reer miyiga ah oo deegaanka ku nool iyagana daad iyo dabayshu inay wax yeesho ayaa looga baqaaya agaasime horey gobolka bari deegaana ka mid a dad ayaa lagu waayay dhinaca xeebaha oo kaluumaysataa kuuna waa ku dhinteen arrintaasi marka sidiisa mar kale a u dhicin digniino rasmiya oo dhammaan aad wada gaarsiiseen ma jiraan meelaha laga cabsi qaba inay dabeeluhu ay ku dhuftaan hader waa la gaarsiiya digniinta baraad baanu bilownay inaan wax uga digno ilaa shalay ilaa maantana waa loo digaya waan gartay marka dhinaca saadaasha hawada iyagu dabeeshaan qiyaasteeda iyo cabirka ay ku socoto iyo cabirku ma badnaader waxa weeye dhulkaa heshiisay ku badan tahay oo yamanta waxay ku socotaa lixdan mayl saacadii waa in ka badan maaragtay indoora weye boqol iyo sagaashan kilomitr weye qiyaasta waa tahay marka ama waa ku dhowda innaga waa sideed mayl saacadii bay ku socotaa sida lagu qiyaasay marka sideed mayl saacadiina ma badna laakiin dabayshaasu waxay keeni karaysaa kolley wixii tabar daran way ka adag tahay daadkuna wixii meel maaragtay godan jooga waa qaadayaa ama waa ku buuxinaya waa afinaya labadaba intaba waa looga digay in laga fogaado dadka reer miyiga ayaga ee degan meelaha godadka kalumeysatada daad la xiriirteen iyaga maxaad u sheegteen annagu waxaan mediada loo mariyay iyaga hadday maaragtay iyo maamulkooda la hadalay waxaanu ihi hala gaarsiiyo meelaha godadna inay ka baxaan weeye sidooda oo daadka keeni kara sida togaga iyo laagaha iyo waxankaasa doonyahana inaan badda kuwa kaluumaysataa la aadin weeye maalmahaas oo baddu waa kacaysaa dabayshu doonta ka adag guryaha maaragtay lafkooda inayan inay xirxirtaan oo adkaystaan baanu kula talinay marka meelo kale oo la saadaalinayo inay usii fido ma jiraan maya maya ma jiraan meelo kale anagu aanu hadda saadaasha ku jiraan ma jiraan